bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii sideed iyo labaatanaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba dhinaca kale waa darsigii labaad ee saxaabiga cikrimata ibni abi jahl safxada boqol iyo shan iyo toban caada wuu soo laabtay cikrima ilaa makata maka ayuu kusoo laabtay bacda an khallafa markuu kasoo tegay kadib juthata sayidi quraysh quraysh odaygeedii baktigiisa ama meydkiisa markuu ka yimid fii badrin badrina uga yimid faqad acjazathu waxay u suurtogelin weyday alhaziimatu uu ka cajisay oo uu ku dhici waayey faqad acjazathu waxay u suurtogelin weyday uu ku dhici waayey ama cajis gelisay alhaziimatu jabkii ku dhacay an yadfara inuu gacanta ku dhigo bihaa meydkii aabbihi liyadfinha si uu ugu duuga fii makata magaalada maka waxaa ka cajisgeliyey oo u suurtogelin waayey cararkii ay carareen wa arqamahu wuxuu ku qasbay uu ku sandulleeyey wa arqamahu wuxuu ku sandulleeyey alfiraaru cararkii ama baxsadkii calaa tarkihaa aabihii meydkiisa inuu uga tago lilmuslimiina muslimiinti muslimiintana maxay ku sameeyeen meydkiisii fa alquuha waxay ku tuureen meydkiisii fil qaliibi ceeltirigii macal casharaati tobanaal kale oo min qatla mushrikiina mushrikiinta la laayay ayaa lagula tuuray meesha wa ahaaluu calayha wa ahaaluu waxay ku rogeen calayha meydkii arrimaala bacaadkii ayaa lagu rogay wa mundu laga soo bilaabo daalika alyowmi maalinta ayada ah maalintaa beder asbaxa wuxuu noqday asbaxa waxaa noqday licikrimata ibnu jahal asbaxa waxaa noqday ay saara waxaa noqday licikrimata ibnu abi jahal maca alislaami islaamka shanun aakhara arrin kale maalintaa laga bilaabo islaamka iyo abiyo iyo cikrima arrin kale ayaa ka dhexaysay sababta maxay tahay faqad kaana wuxuu ahaa markii hore yucaadiihi islaamka kii la colooba fii baadi-i l amri arrinta bilowgeeda xamiyatan ficilo oo liabiihi aabihi u ficlo ficiloonayo un fa asbaxa hadda wuxuu noqday yucaadiihi islaamka kii locol ah alyowma maanta tha'ran aargoosi lahu aabbihii usoo aaran usoo aargu usoo aargudayo aargoosi aabbihii usoo aargudanayo yuu maanta ula col yahay wa min hunaa halkanasaa imbara wuxuu usoo mudh baxayba dadka dhan kasoo horbaxay wey kasoo hormaray wuu mudh baxay baa la yidhaha marka dadka dhan ninka kasoo kasoo dhex baxa imbara wuxuu usoo mudhbaxay cikrimatu cikrima iyo wa nafarun koox oo minman ka mida qutila aabaa-uhum aabbayaashood la dilay fii badrin dagaalkii bader lagu dilay isagiiyo saf waxa weeyaan safwaan ibnu umaye iyo raggaas weeyaane wuxuu soo horbaxay isaga iyo raggaasoo la socda waxay usoo mudhbaxeen hee yuarithuuna inay huriyaan yu-arithuuna inay huriyaan naara alcadaawati colnimada iyo nacaybshaha dabkeeda inay huriyaan ama shidaan fii suduuri lmushrikiina muslimiinta mushrikiinta dhe mushrikiinta laabahooda iyo quluubtooda iyo maankooda inay ku huriyaan oy ku shidaan colaadda iyo nacaybshaha loo qabo calaa muxamedin nabi muxamed oo wayudrimuuna ay huriyaan waa islamidii tii hore isku mid yihiin jadwahu nacaybshaha ama jadwata tha'ri aargoosiga dhamacdiisa aargoosiga dhamacdiisa dhamacda waxaa la yidhaahdaa dhuxushu markii ay guduudato dabka marka la shido dhuxushu markay casaanka noqoto ay gudoodato yaa waxaa la yidhaahdaa dhamac wa yudrimuuna inay horiyaan ama shidaan jadwata tha'ri aargudashada dhamacdeeda fii quluubi almawtuuriina kuwii la gabawaray quluubtooda oo min qurayshin quraysha kuwa la gabawaray waxa weeye ninkii la dilay ruux baa laga dilay ama aabihii baa la dilay ama wiilkiisaa la dilay ama awo- saasaa la dilay oo weli aargoosanin kuwaasaa mawtuuriin la yidhah waa kuwa la gabawaray xataa kaanad ilaa ay ka hato waqcatu uxudin dagaalkii uxud dadkii soo abaabulay ee dadka soo kiciya ayuu ka mid ahaa uu kow ka ah kharaja wuu soo baxay cikrimatu ibnu abi jahl ilaa uxud buu usoo baxay wa akhraja macahu wuxuu horu soo qaatay uu soo bixiyey zawjahu xaaskiisii umu xakiim la dhihi jiray litaqifa si ay isu taagto maca niswati iyagoo haweenka la socota haweenkii almawtuuraati ee la gabawaray fii badrin waraaca sufuufi ragga safafyaalkooda gaadahashiisa inay istaagaan oo watadriba ay garaacaan watadriba ay garaacdo umu xakiim waa xaaskiisa eh macahunna haweenka kale oo hindi ib- bintu cutba ay madax ka ahayd cala dufuufi durbaanada inay tumaan taxriidan dhiirigelin liqurayshin quraysh ay ku dhiirigelinayso ku dhiirigelinayaan cala alqitaali dagaalka wa tathbiitan sugitaan ay sugayaan lifursaanihaa fardooleydeeda idaa xadatathum hadday ugu sheekayso anfusuhum naftoodu bilfiraari baxsi iyo carar hadday naftooda ugu sheekayso inay haweenka arkaan waxaasoo dhan dagaalkii uxud baan kusoo aragnay wajacalat waxay bilowday qurayshu quraysh mise wajacalat waxay yeeshay dheh markii dagaalka ciidanka markii la habeynayay baanduulaha koobaad wuxuu ahaa waad ogtahayo waan soo aragnay abu sufyaan buu ahaa marka fardooleyda qeybteeda midigna khaalid bin waliid baa madax ka ahaa qeybta bidixna cikrimat ibn abi jahl wajacalat qurayshun waxaa yeeshay calaa maymanati fursaaniha fardooleydeeda xaggeeda midig khaalid ibn alwaliid wa calaa maysaratihim garabka bidixna cikrimata ibna abi jahl ay yeeshay wa ablaa wacdaro ayay dhigeen wacdaro wa ablaa wacdaro ayay dhigeen alfarisaani labadaas nin ee fardooleyda ah ama dagaalyahan almushrikaani ee mushrikiinta ah laba mushrikiinta ah maalinta iyada ah fii daalika alyowmi balaa-an wacdaro ayay dhigeen wacdaradaasoo rajaxa xoojiyey kafata quraysh quraysh dhinaceeda xoojiyey calaa muxamedin wa asxaabihi nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisana ka xoojiyey waa qiso la yaqaano oo aan soo aragnay oon in badan kasoo sheekaynay oo ah rasuulku sala allahu calayhi wasalam isna markuu habeenayay ciidanka niman la yidhaahdo arrumaa oo konton nin ahaa yuu ciidanka dhabarkiisa dhigay horta wuxuu doortay rasuulku isaga oo eh, markii ugu dambeysay ciidankiisa meesha keenay meeshii ugu fiicnayd ee laga dagaalamo ayuu doortay meel gol ah oo jabal uxud ku taalla ayuu dhabar ka saaray oon kor laga soo kori karayn albaabkii meeshii laga imanayeyna wuxuu dhigay konton nin oo hargaanti ah oo haysata fallaadho iyo leebab wuxuu ku yidhi halkaa fadhiya oo yaanala dhabar jabinin fardoolayda ilaaliya farduhuna markay arkaan leebab laga hor keeno oo caydhka looga dhigo way baxsadaan marka konton nin dardaaran adagna wuu uga tego wuxuu yidhi low ra'aytumuuna haddaadna aragtaan takhtataf takhtafuna tayru takhtafuna atayru isagoo ay haaduna sariigi haddaad aragtaan hanoo soo gurmanina dhinaca kale haddaad aragtaan annaga oo haniimeysanay oo gaaladii jabaynayna hanoo imanina halkaa idinku fadhiya wuu ku adkeeyey falaa tabraxuu makaanakum halkiina ha ka dhaqaaqina markii muslimiintii iyo gaaladii fooda la isdaray muslimiinta ayaa gacan sarreeyey gaaladii waxay bilaabeen inay cararaan markay intaa arkeen nimankii waa isqabteen waxaa la yidhi war nimankii gaalada ah waa la jebiyey inakeena ninkii madaxda ka ahaa oo cabdulaahi ibnu jubayr la dhihi jiray iyo toban nin oo kale ayaa ku hadhay meeshii oo diideen oo yidhi war nabiga amarku ina siiyey soomeydaan maqlaynin marka afartan baa kasoo tagtay toban baa ka hadhay ayaa ku hadhay meeshii khaalid ibnu waliid iyo cikrimata ibnu abijahal oo markaa ka hor intay ilaa afar jeero gor afar jeer soo weerareen afarta jeerna la celiyey oo soo mari waayey yaa markii dambe ay arkeen toban inay fadhido tobankii intay gowraceen oy dileen iyo dhabarjabintii sameeyeen dhabarjabintaasaa waxay keentay marka in asxaab badan la laayo asxaab badan in la laayo gaaladuna ay u qaataan marka inay beder ka soo aarsadeen oo ay waxjabiyeen wa jacalad waxay yeeshay qurayshun quraysh calaa maymanati fursaaniha fardooleydeeda garabkeeda mid khaalid ibn lwaliid wa calaa maysaratihim garabka bidixna cikrimat ibni abi jahl wa ablaa wacdara ayay dhigeen alfarisaani labadaa nin ee fardoolayda ama labadaa nin ee dagaalyahan almushrikaani fii dalika alyowmi maalinta ayadaana mushrikiinta ahaa balaa-an wacdara ayay dhigeen wacdarahaasoo raja xoojiyey kafata quraysh quraysh kafadeeda kafa waxaa la yidhaahdaa miisaanka labadiisa dhinac miisaanku wuxuu leeyahay laba laba dhinaca buu leeyahay carabna dhexda ayuu ku yaalaa marka waxaa xoog waxaa xoogoobay miisaankii wuxuu raacay uu u dheeliyey xaggii quraysheed iyadaa guul qaaday maalintaas dad badan bay iyay laysay nabigana way dhaawaceen sala allahu calayhi wasalam calaa muxamedin wa asxaabihi nebi moxamed iyo asxaabtiisii sala allahu calayhi wasalam wa radia allahu tacaala canhum yay yay maaragtay yay ka miisaankoodii way ka miisaan bateen wa xaqaqa lilmushrikiina muslimiin mushrikiinta waxay u keeneen annasra alkabiira guul weyn mimaa taasoo jacala ka dhigtay abaa sufyaan yaquulu inuu yidhaahdo haadaa kani biyowmi badrin maalintii beder yaa laiskaga soo baday waxaan iskaga soo badnay yowma badrin yowma badrin yaan iskaga soo badnay ama yuu u dhigmaa taas waa midaas maalintaa marka halkaasuu ka dagaalamay wa fii yowmi alkhandaqi maalintii godka la qoday oo ghaswatul axsaab ah xasara almushrikuuna mushrikiintu waxay go-doomiyeen oo isku soo hareereeyeen almadiinata magaalada madiina ayaaman tawiila maalmo dheer bil camal fa nafida markii dambe markay godkii soo mari waayeen fa nafida waxaa dhammaaday sabru cikrimata ibni abi jahl cikrima ibn cikrima ibni abi jahl sabirkiisiibaa dhammaaday wuu samri kari waayey wa daaqa wuu cidhiidhyamay darcan xabadka ayuu ka cidhiidhyamay xabadka ayuu ka cidhiidhyamay micnihii waxa weeyaan wuu sabri waayey unbaa laga wadaa wuu adkaysan waayey bilxisaari go-doomintii uun fa nadara wuxuu fiirsaday uu helay ilaa makaanin meel oo dayiqin yaraha cidhiidhi ah oo min alkhandaqi godkii la qoday ah wa aqxama jawaadahu faraskiisa ayuu soo jiidhsiiyey fiihi khandaqii meeshiisii meeshii cidhiidhiga ahaydee yarayd ee dhuudhuubta ahayd ayuu faraskiisa soo jiidhsiiyey fajtaasahu wuu soo gudbay oo dhinaca muslimiinta ayuu usoo gudbay uma ijtaaza waraa'ahu waxaa gadaashiisa la soo gudbay bidcatu nafarin dhowr nin dhowr nin yaa la soo gudubtay fii ajzaa muqaam muqaamira may waxaad tidhaahdaa fii ajra'i muqaamara uma ijtaaza waxaa la soo gudbay waraa'ahu gadaashiisa waxaa soo gudbay bidcatu nafarin dhowr nin bidcadana waxaa la yidhaha saddex ilaa sagaal inta u dhaxaysa fii ajra'i muqaamaratin isbiimayn ama qar iska xooridna waa la yidhaha muqaamarada qar iska xoorid dad baa yidhaha biimana dad baa yidhaha fii ajra'i muqaamaratin biimo tii ugu dhiiranayd midaasoo dahaba uu tagay uu ku tegay daxiyataha biimahaas daraaddeed camr ibnu cabdiwud ninka la yidhaha camr ibna cabdi wud ninka la yidhaha alcaamiriyu ree ree caamir ahaa marka ninkaas wuu soo baxay hala ii soo baxa buu yidhi waxaa u baxay zubayr ibnu cawaam zubayr baa dilay marka waa markuu rasuulku dhahayo marka ina likulli nabiyin xawaariyun nabi walba wuxuu leeyahay xawaariy wa xawaari azubayr markuu leeyahay waa maalintaas markuu la lagdamay ninka la yidhaahdo camr ibnu cabdi wud oo nin bahal ah oo dagaalyahana markaasuu saas yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka intoodii soo gudubtay ninkaana waa la dilay intoodii kalena way carareen xataa faraskiisiibuu ka cararay ninka la yidhaahdo cikrimat ibnu abi jahl saasaan kusoo aragnay siiradii amaa huwa isaga oo ah cikrimat ibnu abi jahl falam yunjihi ma badbaadinin falam yunjihu ma badbaadinin ila alfiraaru baxsi iyo carar uu cararay maahane lafihiisu la cararay caguhu wax ka dayay taasna waa maalintii gaswat laxzaab ama gaswat lkhandaq wa fii yowmi alfatxi maalintii fatxiga ee maka la furtay ra-ad qorayshun qoraysh waxay aragtay allaa qibala inaynan awood u lahayn lahaa iyadii inaynan wax awooda u lahayn allaa qibala laha wax awooda inaysan u lahayn bimuxamedin wa asxaabihi nebi maxamed iyo asxaabtiisa awood ay kula dagaalamaan oo ay iskaga caabiyaan inaysan lahayn ayay aragtay fa asmacat waxay goosatay ay go-aansatay calaa an tukhalliya inay uga wareegto lahu rasuulka iyo ciidankiisa asabiila waddada ilaa makata maka u socota inay ka wareegto ayna dagaal la aadin waqad acaanahaa quraysh waxaa gacan ku siiyey cala itikhaadi qaraarihaa go-aankaas inay qaadato maa wixii carafathu ay ogeyd oo min ana arasuula rasuulku sala allahu calayhi wasalama amara inuu amar ku siiyey quwaadahu abbaanduulayaashiisa allaa yuqaatiluu inaynan la dagaalamin ilaa man qaatalahum cid la dagaalanta oo min ahli makata ree maka maahan cid la dagaalanta maaha inaynan cid kale la dagaalamin inuu amar ku siiyeyna way ogaayeen laakinahaa saatay cikrimata ibnu abi jahl ninkaas iyo wa nafaran koox oo macahu la jirtay kharajuu waxay jebiyeen oo ay ka baxeen calaa ijmaaci qurayshin quraysh go-aankii ay isku raacday go-aankii quraysh isku raacday oo inaan la dagaalamin ah ayay jebiyeen ama ay ka baxeen go-aankaas watasadow waxay ka hortageen liljeyshi alkabiiri ciidankii weynaa ee tobanka tobanka kun ahaa fa hasamahum waxaa markiiba jebiyey khaalid ibnu lwaliid ayaa jebiyey fii macrakatin iska hor imaad sagiiratin oo yar oo qutila fiiha la dilay man qutila wixii la dilay oo minhum gaalada ka mida walaada wuxuu miciinsaday bilfiraari walaada waxaa miciinsaday bilfiraari carar carar waxaa miciinsaday man amkanahu man ciddii amkanahu ay u suurto gashay alfiraaru inuu cararo wa kaana waxaa min jumlati alfaariina dadkii cararay waxaa ka mid ahaa cikrimatu ibnu abi jahl ayaa ka mid ah cinda daalika markaa iyada ah oo uu cararay magaaladiina muslimiintu ay usoo gacan gashay usqita fii yaddi cikrima cikrima waa wareersaday markan saas wey micnaheedii waxalla wuxuu sameeyo ayuu garan waayey waa wareersaday taxayara wa nadam taxayara wuu wareersaday oo wuu shallaayay bacda an khadacat markay u hoggaansantay kadib magaaladii maka lilmuslimiina muslimiintii warasuulu rasuulku salawaatullaahi calayhi cafaa wuxuu iska cafiyey camaa salafa wax alla wixii dembi ah horay loo galay tijaahahu rasuulka laga galay iyo min qurayshin qurayshka cafiyey rasuulku sala allahu caleyhi wasalam laakinahu haasaatee rasuulka istathnaa wuxuu ka soo reebay minhum quraysh tii la cafiyey wuxuu ka soo reebay nafaran koox oo samaahum uu magacaabay wa amara biqatlihim in la dilana uu amray dadkaa tiradooda waa la isku khilaafsan yahay waan soo aragnay waan soo aragnay sideed iyo labaatan waa la gaadhsiiyaa dhowr iyo toban waa la sheegaa sagaal waa la sheegaa waan soo aragnay khilaaf baa ka jira kuwaasoo samaahum uu magacaabay uu hebel hebel yidhi waqata wa amara biqatlihim uu amar ku bixiyey in la dilo wa in wujiduu haba laga helo taxta astaari lkacbati kacbada maradeeda iyaga oo hoosta iyagoo ku dhuumanayaba hala hele wa kaana waxaa fii taliicati haaulaai kuwaas dhiigooda uu rasuulku baneeyey oo hadurka ka dhigay waxaa ka mid ahaa annafari kooxdaas cikrimata ibnu abijahl baa ka mid aha dadkii la magacaabay ee layidhi ruuxii arka ha dilo cikrimo ayaa ka mid ahaa lidaalika sidaa daraaddeed yutasallala dhuuntay ama dusay mutakhafiyan isagoo isqarinaya min makata magaalada maka ayuu ka dusay isagoo isqarinaya wayamama wuxuu u jeediyey wejhahu wejigiisa shatral yaman dhinaca yaman ayuu aaday id sababtu waxay ahayd lam yakun uma uusan sugnayn lahu isaga malaadun meel uu magangalo uu ku badbaado ilaa hunaaka halkaas oo yamana maahne cinda daalika markay taasi dhacday uu ninkii baxsaday uu yamanu baxsaday madad waxay aaday ummu xakiim madad waxay aaday ummu xakiim gabadha la yidhaahdo oo zawju cikrimata ibnu abijahl cikrima ibnu abijahl xaaskiisiihi iyo wahind bintu cutba iyo hind bintu cutba oo ah xaaska abu sufyaan iyo mucaawiya iyo hooyadood ah waxay aadeen ilaa manzili rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam rasuulka ilaahay bay aadeen salawaatu ullaahi wasalaamuhu caleyhi wa macahamaa wa macahumaa labadaas gabdhood ama labadaa islaamood waxaa la socday cashru niswatin toban haweena waxayna rasuulka u aadeen liyubaayicna si rasuulka beecay ula galaan annabiya liyubaayicna annabiya nabiga si ay beeca ula galaan caleyhi salaatu wasalaam fa dakhalna way galeen caleyhi rasuulka ayay usoo galeen wa cindahu rasuulka isaga ay la joogaan ithnataani laba oo min aswaajihi xaasaskiisa ka mid a iyo wabnatuhu inantiisii faatima faatimo ahayd iyo wa nisaa-un haweenoo min bani cabdilmualib reer bani cabdilmualib ah fa takalamad hindun hindi ayaa hadashay hindi binti cutba oo ah xaaskii abu sufyaan baa hadashay wahiya mutanaqibatun iyada oo indhashareer xidhan iyadoo indhashareeran waqaalad waxay tidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayo alxamdu maxad iyo ammaanba waxaa iskale lilaahi allah iyo u sugnaaday alladii allahaasoo adhara adkaysiiyey oo xoojiyey oo gacan sarraysiiyey addiina diinta alladii diintaasoo ikhtaarahu uu doortay alla linafsihi u doortay wa innii anigu la as'aluka waxaan kaa waxaan kaa baraya aan ku weydiisanayaa aan kaa codsanayaa an tamasanii inay itaabato raxmatuka naxariistaadu bikhayrin khayr inay igu taabato ood noo naxariisata naxariis baa lagu ogyahay maxaa jira fa innii anigu ugu dambaystii wax kastoo aan sameeyaba imra-atun qof haweena ayaan ahayo mu'minatun allihii rasuulkiisa rumeeye musadiqatun oo run sheegaysa intaa hore lama garanaynin uma markaa kadib kashafat can wajiha wejigeeda ayaa indhashareerkii ka qaaday waqaalad waxay tidhi hindu bintu hindu bintu bintu cutba waaye rasuul allah hindu bintu cudba waa yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow fa qaala laha rasuulu rasuulku wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam marxaban biki marxaban biki soo dhowow fa qaalad waxay tidhi wallaahi baan ku dhaartay yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow maa kaana muusan ahaanin calaa wajhi l ardi dhulka guudkiisa beytun raas oo axabbu aan ka jeclaa axabbu ilaya anigu aan ka jeclaa an yadilla inuu dulloobo min beytika adiga raaskaaga ama gurigaaga adduunyada guri ku yaalla oo aan ka jeclaa inuu dulloobo gurigaaga ma jirin cadaawaddii ugu weyneyd bay qabtay wallaahi baan ku dhaartay yaa rasuulallaahi maa kaana muusan ahayn calaa wajhi l ardi dhulka guudkiisa beytun raas ama guri oo axabbu ilaya aan ka jeclaa an yadilla inuu dulloobo min beytika adiga gurigaaga saasay ahaan jirtay hase ahaatee walaqad asbaxtu hadda waxaan noqday wamaa cala al ardi dhulka guudkiisa isaguusan ku sugnayn beytun aqal ama raas oo axabu ilaya anigu aan ka jeclahay an yaciza inuu cizoobo u sharaf yeesho min beytika adiga gurigaaga faqaala rasuululahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi wasiyaadatan ayda aydan haddana iyo intaasi wax kasi ziyaada uma qaamad waxaa kacday umu xakiim baa kacday zawju cikramata ibnu abi jahl fa aslamat way islaamtay shahaadadii bay qirtay wa qaalad waxay tidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow qad haraba wuu cabaxsaday oo wuu cararay minkii adiga adigu kaa cararay cikrima ila alyaman yaman ayuu cararay ninkii khawfan cabsi oo min an taqtulahu inaad disho ah cabsi uu ka qabo ayuu u cararay fa amminhu nabadgelyasi ammanaka allaahu way u ducaysay ilaahay ammaan ha ku siiye fa qaala wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam nabigu huwa aaminun ninkaas waa aamin hadduu yimaado cid wax yeelaysa ma leh fa kharajad way baxday umu xakiim min saacatiha isla waqtigeediiba fii talabihi ninkaas iyado inay raadiso raadintiisa ayaa u baxday wa macaha isagoo uu la socdo ghulaamun lahaa addoon ay lahayd oo ruumiyun reer rooma ah falamaa awqala markii ay fogaadeen fi tariiqi waddada ay ku fogaadeen raawadaha wuxuu ka rabooday alghulaamu can nafsihi naftiisa wuxuu damcay inuu kufsado raawadaha alghulaamu ghulaamkii ama addoonkii la socdaybaa can nafsihi naftiisii ayuu yuu u dalbaday oo wuxuu wuxuu inuu u tago ayuu damcay waa cidlo buu yidhi meeshan cidladan ka faa'iidaysta islaanta fa jacalad waxay bilowday iyaduna caqliway caqli badnayde tumaniihi inay rajo geliso waxay tii waxba inaga xumaan maayeen so intaa waxaa unma rabtid wax inaga xumaanaya male balhada sug hadda meeshaa aan gaadhnay weli lama gaadhin meeshii wa tumaatilahu inay meermeeriso xataa qadimat ilaa ay ka soo gaadho calaa xayin qolo oo min alcarabi carabta ka mid ah markay halkii timid fastacaanathum cawn iyo kaalmo ayay weydiisatay w fastacaanat ay talabat minhum lcawna waay gacan ayay weydiisatay ikaalmeeya ayay tidhi ninkan iga celiya abay tidhi calayhi isaga ninkii laysaga celin lahaa fastaa fastacaanathum fastacaanat waxay kaalmaysatay ay kaalmo weydiisatay hum carabtii calayhi ninkan in in maaragtay laga celiyo fa awthaquuhu way xidhxidheen waa la xidhay lugaha iyo gacmaha baa laga xidhay wa tarakuuhu cindahu agtii agtooda ayay ku daayeen isagoo xidhan way iskaga tagtay marka wamadat way socotay hiya ilaa sabiiliha wadadeedii ayay ku socotay xataa adrakad ilaa ay ka gaadho cikrimata cikrimo ay ka gaadho cinda saaxili lbaxri badda xeebteeda isaga oo jooga fii mantiqatin meel isaga oo jooga fii mantiqati tihaama meesha xeebta ah isaga oo jooga xeebta isaga oo jooga tihaamada waxaa la yidhaahdaa buuraha iyo badda dhulka udhexeeya intaa udhexaysa shariidkaa yar ee udhexeeya yaa la yidhaahdaa shariidkaas udhexeeya yaa la yidhaahdaa wa huwa isaga oo yufaawidu la gorgortamaya nuutiyan nin badmaaxa nin badmaaxa ama badmareen ah musliman oo muslina calaa naqlihi inuu qaado uu dhulkaas afrika geeyo isagoo wa nuutiyu ninkii badmaaxa ahaana yaquulu lahu uu ku leeyahay inaan ku qaado ma rabtaa akhlis xataa anqulaka si aan kuu qaado ikhlaas la imow akhlis ikhlaas la imow xataa anqulaka si aan kuu qaado fa qaala lahu cikrima wuxuu yidhi wa kayfa ukhlisu seen ikhlaas kula imaadaa qaala wuxuu yihi taquulu waxaad leedahay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamedan rasuulullah baad leedahay fa qaala cikrima wuxuu ku yidhi maa harabtu kama soo cararin ilaa min haadaa kaas maahane may halkanuu iiga soo horreeyay isna waxaan ka baxsadahayba waa kelmaddaas buu yidhi wa fii maa waqti humaa labadoodu cikrimo iyo ninkii badmaaxa ahaa kadaalika sidaas ay yihiin uu qofkii uu leeyahay ninkii badmaaxa ma ku qaadaya ilaa aad shahaadateynka ka qirto id markaa aqbalat waxaa u timid ummu xakiim baa calaa cikrimata cikrimo u timid oo soo qaabishay way soo qaabishay marka way u timid aqbalat way ku soo baxday haddii kale saas dheh id aqbalat ay ku soo baxday ummu xakiim calaa cikrima ay ku soo baxday wa qaalad ay ku tidhi yabna camma in adeer inkastoo ninkeeda uu ahaa haddana waxa ilma adeerna u ahaan saasay ka jeclaatay ji'tuka waan kuu imid min cindi afdali nnaasi wax dad ah oo ilaahay abuuray ruuxii ugu sharafta badnaa wa abari nnaasi dadka ilaahay oo dhankii ugu khayr badnaa wa akhayri nnaasi dadka kii ugu khayr badnaa agtiisa ayaan kaaga imid min cindi muxamedin ibni cabdilaahi baan kaaga imid waqad ista'mantu laka ammaan iyo maaragtay magangelin ayaan kuu weydiiyey fa ammanaka uu ku aamin geliyey oo waa lagu badbaadiyey oo waa lagu magangeliyey falaa tuhlik nafsa nafsaka naftaada halaagin fa qaala wuxuu ku yidhi anti kallamtii adi miyaa la hadlay qaalad waxay tidhi nacam anaa la hadlay ana kallamtuhu aniga ayaa la hadlay fa ammanaka uu ku aamin geliyey wamaa zaalat bihi kama ayna zuulin tu'amminuhu inay maaragtay ammaan geliso wa tutam-inuhu inay xasiliso xataa caada macaha ilaa uu la soo laabtay way qancisay uun uma xadadathu waxay u sheegtay xadiida ghulaamihimaa addoonkoodii wuxuu sameeyey arruumi wuxuu sameeyey oo inuu damcay ah fa mara bihi wuu soo maray wa qatalahu wuuna dilay qabla an yuslima intuusan islaamin buu ka gaadhsiiyeyoo uu ka aadhsaday darsigana intaasaan ku daynaynaa wsala allahu waslem calaa sayidina muxamedin wcala alihi wasaxbihi waslem